oo jabkii un baa la kabay majeeda suurtagal ma aha maxaa yeelay kaamila baa la daba dhigay naskaasi tilka casharatun kaamilatun macno kale ma ixtimaali kara hal macno uma ixtimaali kara waxaa la yidhaahdaa nas baa la yidhaahdaa fi cilmi usuul ma midda labaadi waxa weeyaan lafdigu inuu ixtimaali karo laba macno laakiin midkood ku xoog badan yahay laba macnaa laga fahmi karaa laakiin labada macno midba mar markaba fahamka usoo degdegaya midna waxoogaa waa fog yahay midna waa yaro fog yahay oo wuxuu u baahan yahay mid baa ka sokeeya labada macno way kala sokeeyaan fahamkana waa usoo kala degdegi o yihiin waa kala xoog badan yihiin macnahaas xooga badan waxaa la yidhaahdaa aahir baa la yidhahdaa aahir haddii naska macnihiisa xooga badan ee marka horeba ka fahamka usoo degdegaya haddii lagu xambaaro aahir baa la yidhahdaa haddii macnaha labada macnee uu ixtimaali karo midka daciifka ah ama tabarta yar nas naska lagu xambaarana muawal baa la yidhahda naskaas wuu inoo imaan doonaa alaahiru walmuawal mujmalka iyo mubayinka gadaashoodu kaga hadli doonaa laba macno ixtimaali karaa midkood baa xoog badan oo ku xoog badan lafdiga midka xooga badan haddii naska lagu
kaasina wuxuu ahaa cajilkii shan iyo tobnaad ee kitaabka alusuulu min cilmi alusuul
suuradda saddexaadi waxa weeyaan inuu nasku ama lafdigu laba macno uu xambaari karo laba macnaa laga fahmi karaa labada macno laakiin waa ku siman yihiin mid wuxuu hal macno bas ixtimaali karaa midna laba macno ixtimaali karaa lakiin waa kala xoog badan yihin midka saddexaadna waxa weya laba macno ixtimaali karaa labadana waa ku siman yihiin ma kala sokeeyaan isku si siman baad labadaba uga fahmaysaan kaasoo kale marka waxaa la yidhahdaa mujmal baa la yidhahdaa waa midkaan hadda dul taaganahay naska noocaasoo kale ah laba macno iyo ka badan ayaa laga fahmi karaa si siman bayna intaasoo macnoba usoo wada geli karaan oo aan kale xoog badnayn naskaasoo kale waxaa la yidhaahdaa mujmal baa la yidhahdaa gadaal hadduu ka yimaado nas kale oo ujeeddadii laga lahaa caddaynayo macaanidii mid ka mida rajaxaya naskaa dambe ee gadaal ka yimid baa waxaa la odhan doonaa mubayin ama mubayan mubayin yacni waxa weeyaan kii caddeeyey ujeeddadii naska laga lahaa tanuu ixtimaali karaa oo tanuu ixtimaali karaa oo tanuu ixtimaali karaa intooda kee baad ujeeddaa marka shaaricu kee buu ujeedaa intoodana wax la wada samayn kara ma ah nas kalea dib ka yimido sidaasay ujeeddadu ahayd kaa dibka yimid baa marka mubayan la yidhahda ee macaanidii halka lafdiga soo wada gelaysay qaar ku xoojiyey qaarna daciifiyey naskaa dambana mubayin baa la odhan doonaa mujmalka iyo mubayinku qismadooda marka halkaasay sal ku haysaa nas iyo daahir iyo muawal iyo mujmal iyo mubayan saasay ku imaan doonaan macna marka kamuu hadli doono sheekhu naska annas ma uu taaban doono laakiin wuxuu ka hadli doonaa daahirka iyo muawalka uu ka hadli doonaa halkana wuxuu kaga hadlayaa mujmalka iyo mubayinku kaga hadli doonaa تrيف اmجmل mجmlka تacriiftiisa almجml luغaة waxaa la yidhahda almubham mid la qariyey wاlmajmuucuna waa la yidhahda mid la ururiyey yaعni jumlaة الشhayءi bimacnaa majmuucuhu jumlaة shay jumlaة اxisaab badi macnaha waxa wey majmuucuhaa sidaas luq ahaan waa loo adeegsada yaعni mujmal waxaa kaloo loo adeegsada bimacna اlmubham shayga markaad waxyaalo badan oo lamida ku dhex qariso mujmal waa la yidhahda wasilaaxan isilaax ahaan waxaa la yidhahdaa mujmalka maa shay baa la dhaha yatawaqafu uu ku istaagayo oo uu ku xidhan yahay fahmu lmuraadi ujeeddo fahamkeed minhu isaga laga leeyahay calaa hayrihi isaga waxaan ahayn uu xidhan yahay ujeeddadii laga lahaa in la fahmaa waxay ku xidhan tahay shay kale oon isaga ahayn nas kaley ku xidhan tahay oo ujeeddadii laga lahaaba in la fahmo imaa fii tacyiinihi ama hayrkaas tacyiinintiisa oo yani waxa weeye farsaaridiisa in si gaar ah loo taabto la yidhahda kanaa loola jeeday aw bayaani sifatihi ama shayga tilmaantiisii in la sheego oo la caddayo aw iqdaarihi ama qadar macnaha shaarica waxaa ka soo aroortay waxyaalo badan oo aan kala cadcadayn buu hal lafdi ku idlaaqay waxyaalihii aan kala caddayn marka in lagu kala caddeeyo la yidhahdo kanaa loola jeedaa nas kale u baanta naska marka waxyaalahaasi ay wada hoos galeen ee ujeeddadii laga lahaaba aan isaga laga fahmi karin ilaa in nas kale la helo mooyaane oon isaga ahayn fahamka isaga la fahamka ujeeddada laga leeyahay la fahmaba waxay ku xidhan tahay in shay kale la helo nas kale in la helo ma ujeeda qariino kale in la helo daliil kale in la helo hayrkii buu marka ku xidhan yahay fahamkii in la fahmo ujeeddada laga leeyahay kaasaa mujmalka la yidhahda caddaynta marka hayrkaasi uu caddaynayahay ama tacyiin bay noqon ama bayaanu sifatii bay noqon ama waxay noqonaysaa miqdaarkiisa waa mujmal oo ma kala cadda makanaad ujeeday makanaad ujeeday makanaad ujeeday haddii mid lagu tacyiino la kanaa loola jeeday waa mid waxaa suurtagal ah in ashyaa badan oo sifaad badan wadaaga in macnaha waxa weye hal lafdi lagu itlaaqo mid falla gooniya ah sifadiisa marka lagu sheegay ka tilmaan tale baa loola jeedaa nas kalaa dib ka imaan oo saa ku sheegi ama ma ahe qadarka lagaa doonayo ee lafdigan kadaatu kaa rabo muusan caddaynin qadar ahaan intee la doonaya nas kalaa dib ka imaanaya markaasuu ka odhanayaa qadar ahaan intaasaa lagaa rabo sidaas way macnaha marka naskaas ku xidhan caddayntiisa in la cadda fahamka ujeeddada laga leeyahay in la fahmaayo ay nas kale ku xidhan tahay naskaasaa waxaa la yidhahdaa yani mujmalka la yidhahda waxaa ka fiican tacriifo kaleeto qolyo kale ay maraan maxtamala macnayayni aw akara duuna rujxaanin liaxadihima cala alaakhar yacni laba macno iyo ka badan lafdi xambaari karaa la yidhaahdaa iyadoo macaanida uu xambaarsan yahay ayna kala xoog badnayn ayna kala xoog badnayn bidabdi sidaa haddii lagu yidhaahdo macaanida aan kala xooga badnayni midda uu shaaricu doonaya inaad fahamtahay daliil kalaad u baahan doontaa sooma kolley kolley daliil kalaad u baahan doonto daliilkii kale marka aad u baahnayd buu sheeku macnaha ku tacriifiyey ayib maa yatawaqafu fahmu lmuraadi maa yatawaqafu wuxuu ku xidhan yahay baa la yidhaahdaa fahmu lmuraadi ujeeddo fahamkeed minhu laga fahmo naska isaga calaa gayrihi ujeeddaduu shaaricu lahaa in la fahmaayo ayaa waxay ku xidhan tahay oo naskan laga fahmaa calaa hayrihi isaga mid aan ahayn bay ku xidhan tahay oo isaga mid aan ilaa uu caddeeyo ujeeddadii lagama fahmi karaba wax badan oo isku dhex jiro ima fi tacyiinihi ama naskaas kale tacyiinin uu tacyiiniyo oo macnaha waxa weeyaan uu mid farta saaro aw bayaani sifatihi ama tilmaantiisa uu caddeeyo aw miqdaari kulli ku midaalin doona miaalu maa yaxtaaju ilaa gayrihi fi tacyiinihi miaalu maa shay miaalkii yaxtaaju u baahan ilaa gayrihi yani naska u baahan nas kale fii tacyiinihi inuu cayinana ugu baahani waxa weeye qawluhu tacaala والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قروء وقروء ذا والقروء ذا فإن القرء لفظ ومشترك أو لو داغو بين الحيض والطهر أي كدحيا فيحتاج وحبها في تعيين أحدهما مدكوت عيمد ديز وحبها إلى دليل بوبها أوجد معنى ذو حويان haweenkii la furay waa inay saddex qur'i sugaan oo qur'iga maxaa loola jeedaa qur'iga luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa xaydkana waa la dhahaa duhrigana waa la dhahaa luqadii qur-aan kusoo degay wey intaa markuu ruuxu maqlo alaaatu quruu ma uu garan karayo naskan kadaatama waxaa loola jeedaa saddex xayd ha sugeen saddex dhig intay ka imaanayaan mise waxaa laga wadaa saddex goor intay ka dahaara noqonaya ka daahir qaadanayaan dhiig ma dahaara laga wadaa mise xayd baa laga wadaa ma garan kartid labadaba lafdigu waa ku tusaya wabitaali waxaad u baahan tahay inaad fahaddo ujeeddadii shaaric uu lahaa oo ama duhriya ama xayd ah inaad nas kale cuskato nas kale waa inaad raadiso daliil kale waa inaad raadiso sunnada nebiga sal alay slam marka qaxday in duhriga laga wado macna in duhriga laga wado daliil kaleeto oo sunnadaa qeexa macna waxaa la mid a maalan yani waxa weye cayn oo kaleeto caynan wuxuu ku yidhi ra'aytu caynan ra'aytu caynan caynay maxaa tahay yacni luqatu alcarabiya marka la yidhaahdo caynta waxaa la yidhaahdaa isha jaarixada caadiga isha wax lagu arko isha biyaha waa la yidhaahdaa yani jaajuuska waa la dhaha dahabka waa la yidhaahdaa ma ujeedaa alfaadu ta'kiid tawkiid waa ka mid macaani fara badan bay ku timaada intaba macnabana waa ku siman yihi sida qur'i oo kale wey sida qur'i oo kale wey maxaad ku samayn marka ma waxaa ninkan kadaata hadalka uu kuu sheegay oo cayn baan arkay uu ku yidhi ma wuxuu ka mida ilbiyuu arkay maxaad ujeeddaduu leeyahay seed ku garan ma garan karaysid ilaa aad qaraa-in kala raadiso ama isagoo kuu sheego ku yidhaahdo ujeeddadaydu waxa weeyaan ra'aytu caynan tajri oo kale maalan qariinuu ku siiyey markaa il qulqulaysaan ark waa tii biyaha aydu wuxuu ku yidhi ra'aytu caynan tubsir il wax fiirinayso aragtaan ark waa caddaatay marka soo ma laakiin biqariina mujmal wey markaas sidaasoo kaleeto macnaa weeyaan tacyiin dhowr shay oo naska soo gudageli kara midkood ayuu macnaha waxa weeyaan si gooniya farta u saaray ومiثاaل mا شhay miثaalki يحتاaج u baahan ilىa غayrihi isaga waxaan ahayn u baahan nas kale u baahan فيi bayaani صifatihi صifadiisa cadaynteedana ugu baahan qawluهu taعaalى wy وaqiimu الصaلاaةa salaada toosiya salaada toosiya hadii la ruux hadda soo islaamay oo aan diin aqooninoo si loo tukada garanaynin وaqiimu الصaلاaةa hadii lagu yidhahdo xagee buu ka mari bal meeshee u kaga hagaagi meel u kaga hagaagi ma jirto salaaday maxaa tahay maxaa xaggee laga bilaabaa maxaa lagu dhammeeyaa maxaa la akriyaa macda aqiimu salaata marka waa nas mujmal awey wax wuxuu u baahan yahay qaabka salaada loo toosinayo in la caddeeyo nas kalu marka u baahan yahay sidaas wey faina kayfiyata iqaamati salaa salaada toosinteeda qaabkeedu majhuulatu wey waa midaan la garanaynin taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa bayaan caddayn bay u baahan tahay saas ma haddii aan sunnada nebigu sal alay waslam imaan lahayn oo qur'aanka keliyata yani lagu kaaftoomi lahaa sida qolo qur'aaniyiin la yidhahdo o kaleeto firqa waxaa jirta qur'aaniyiin la yidhahdo bakistan iyo meelahaas saldhigeeda oo islaamnimo sheegto axaadiista aan ogoleyn qur'aaniyiin baa la yidhahda marka yani sinaba suurtagal ma aha waaqiimu salaata in loogu dhaqmo ayadoon axaadiista nabiga la ictimaadin salawatullahi waslamu caleyh seed u tukan afar ragcadood baa duurka tukan haddaad tidhahdo xaggee qur-aanka kaga taalla bal sheeg adug salaada subaxa laba ragcadood qur-aanka xagge kaga taala ma jirto marka waa in sunnada aada cuskato qaabkii nebigu sal alay slam uu caddeeyey waa in loo cuskado marka un baa la fahmi karaa waaqiimu salaata ujeeddada shaaricu ka leeyahy lakin si kale looma fahmi karayo ayib wa mihaalu maa yaxtaaju ilaa hayrihi waxa u baahan nas kale u baahan fii bayaani miqdaarihi qadarkiisa caddaynteedana ugu baahan qawluhu tacaala way wa aatu zakaata zakada bixiya xoolahaad leedahay zakada dhixi baa lagu soo qadarkii ay zakadu ku waajibaysay xoolaha qadarka ay zakadu ku waajibayso iyo qadarka aad ka bixinayso soo faahfaahin uma baahan wa aatuska haddii lagu yidhaahdo ma garan kartid si aad ugu dhaqanto naskaa isagaa ma aad garan karaysid haddaadan nusuus kaloo faahfaahisay waa mujmal ayib faina miqdaara azakaati zakada qadarkeeda alwaajibati ee waajibka ah majhuulun wey midaan la garanaynin wey yaxtaaju wuxuu u baahanya ilaa bayaanin cadayn buu u baahanya kulli nusuustaaso dhan marka waxa la nusuus mujmala ayaa la yidhaha nas kaleetay u baahan tahay oo macnaha waxa weeye caddayn keena ijmaalka marka waxaa keena ama ijmaalku dhowr shayba waa dhacaa faahfaahintaa ka fara badan haddaan macnaha waxa wey kusii kusii usii idaabayno ijmaalku kelime mufradana wuu geli karaa hadal murakabana waa geli karaa kelime mufrada marka la leeyahay wuxuu geli karaa maalan ismi buu geli karaa sida hadda qur'i iyo cayn iyo waa inagii soo marnay wuu geli karaa waxaa kale uu geli karaa ficilkana waa geli karaa afcaasha qaar waxaa jirta hal macno ka badan ixtimaasha dhowrkaa macnona si siman u wada qaadanaysa mujmal baa la yidhaahdaa sida ilahi subxana wa tacala uu yidhi o kaleeto walleyli idaa cascasa walleyli idaa cascasa maxaa laga wada mufasiriinta qaarkood waxaa arkay walleyli idaa adbara saasuu ku fasiraya qolana waxay odhanaya walleyli idaa aqbala habeenkii markuu soo qaabilo qolana waxay habeenkii markuu daba jeediyo labadaba cascasaa macnaheedu tahay cascasa luqada carabiga ah kelimaat uladaad baa la yidhahdaa yacni shaygu markuu daba jeediyana waa lagu fasiraa shaygu markuu ku soo qaabilana waa lagu fasiraa labadaa macnaba way ixtimaasha marka waa mujmal mufasir bay marka u baahan tahay shay fasiray u baahantay waana ficil ayib waxaa laga yaabaa in uu macnaha ijmaalku uu ku dhaco xaraf xaraf inuu ka yimaada laga yaaba ismi waan miaalinay ficilna waan miaalinay xaraf baan miaalinay waxa weeyaan iyadana ilahi subxana wa tacala markuu tayamunka ka warramayey famsaxuu biwujuuhikum wa aydiyakum minhu minhudaas wey min kelimada la yidhahdo xuruufuljarkay ka mid tahay macaani fara badan bayna wada qaadan kartaa tabciidiyay noqotaa ibtidaa lughaayay noqotaa bayaaniyay noqotaa yani bedeliyay noqotaa macaani fara badan bay ku timaadaa soo ma macaanidaasoo dhan si siman bay u qaadanaysa kelimaadka mushtaraggaa bay ka mid tahay markii la yidhi marka يعني فامسحوا بو- عردي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما هو تبعيدية لقوضا موجودة mise waxaa laga wadaa yani n waxaa laga wadaa n ibtidaa lgaaya ibtidaa lgaaya labadaas asaaskaasay sidaa daraaddeed macnaha isaga abay fuqahadu isugu khilaafeen imaam shaafici iyo keyrkii waxay yidhahdeen tabciidiya laga wadaa mintan oo waa in caro dhulka laga soo qaado caro waa in dhulka laga soo qaado famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu qayb ka mida waa inay meesha timaado oo jidhka la mariyo yani wejiga iyo gacmaha la mariyo qolyo kalena waxay yidhahdeen minhudu waa ibtidaau lgaaya meesha gacmuhu ay ka yimaadeen oy ka soo tageen waa inay saciidkii lasoo sheegay noqoto laakiin inay qaybi soo raacdaay muhim ma ah tabciidiyana ma ah maxaa khilaafkaas keenay mintaa mushtaraka lafdigaa min ah yaa ibtidaau lgaayana noqon kara tabciidiyana noqon karta labada macnoba laba xugun bay kala faa'iideynayaan labada xugun laba xugun bay kala faa'iideynayaan yani mushtarak way markaas lafdigaas waxaa ka mid a maalan in laysku khilaafo ficilkii xarafka u qadari afcaasha waxaa jirta qaar gudubta oo xuruufuljar ku gudubta soo ma xuruufuljarka ay ku gudba uu ku gudbayaana macnahi kolba macnihiisa xadidaya laba macno iska soo horjeeduu qaadan kolba wuxuu ku xidhan yahay xarafka uu ku gudbay maalan ragiba oo kaleeto ragiba ragiba fiihi iyo ragiba canhu waa layidha labadaba wuu jeclaaday iyo wuu nacay ragiba fiih haddii lagu gudbiyo laga dambaysiiyo bimacnaa wuu jeclaaday wey ragiba canhu haddii la yidhaahdana oo can laga dambaysiiyana wuu nacay wey soo laba macno iska soo horjeeda ma aayaddana w iyadana laysugu khilaafay qawluhu tacaala markuu ka warramayey qablihii ay ta- yat- yatiimaadkii macnaha waxa wey guurkoodii jaahiliyadu ay guursan jireen sida xun u guursan jireen watargabuuna an tankixuuhunna watargabuuna an tankixuuhunna xaraf baa meesha ka go-an waa laysla ogolyahy laakiin xarafka meesha ka go-an watargabuuna fii nikaaxihinna miya mise watargabuuna can nikaaxihinna haddii la yidhaha watargabuuna fii nikaaxihinna waxay noqonaysaa gabdhihii yatiimaadka ahaa oo guurkooda aad jeceshihiin qurux iyo xoolo ay leeyihiin dartood watargabuuna can nikaaxihinna can haddii laga dambisiyo la qadarana waxay noqonaysaa gabdhihii yatiimaadka oo guurkooda aad na yacni waxa weye lifaqrihinna wa damaatatihinna faqrigooda iyo foolxumadooda dartii labadaa macnood arkaysaa marka mufasiriintu inay isugu khilaafsan yihiin haddaad kutub tafsiirka u noqoto qaar can bay qadari qaarna fii bay qadari xarafka la qadarayo ayaa marka wuxuu keenay yani waxa weye ishkaalka iyo ijmaalka keenay fii miyaa la qadari mise can baa la qadari waa in daliil kaleo marka dibadda la raadiyo waxaa laga yaabaa ijmaalku inuu ka yimaado sidoo kaleeto meesha damiirku u noqonayo waxyaalo badan baa lasoo sheeg sheegay markii lasoo sheeg sheegay baa damiir laga dambaysiiyey damiirku kulligood waa u wada noqon karaa xagee buu u noqonaya marka makanuu u noqon makanuu u noqon makanuu u noqon ijmaalku halkaasoo kalena waa ka iman kara macna sida ilahi subxana wa tacala uu yidhi o kale waxaa lagu midaaliya فبلغنا يعني إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن هذا هوينك أب يعني فرتان أو أي إدذي كبحان همير ميرنين فلا تعضلوهن تعضلوا يا إسكالي مرة خطاب كايا لو تشيدين يا ما يعني وحوي قبدا ولي ولي جيبي بالله الله يا مسنينكي هذا كهر فريبا لقوضا sidaa daraaddeed waxaad arkaysaan yani damiirkaa marjiciisaa laisku khilaafsan yahay awliyadeeda miyaa la- loo celinayaa oo falaa tacdulu ayuha alawliyaa miya mise waxaa laga wadaa falaa tacdulu ayuha alaswaaj oo horay u furay labadaa tafsiir baad marka ku arkaysaan inay mufasiriintu ku fasirayaan maxaa yeelay marjicu damiirka ayaa wuxuu u noqonayaa laba shay oo lasoo sheegay waa mujmal marka cadayntiisu marka daliil kale u baahanya marjicu damiirna inuu ijmaalku ka yimaado waa suurtagal inaha iyo ina kaleetaba waa ka yimaada ayib tacriifu lmubayan mubayinna waa la yidhahdaa mubayinna waa la yidhahdaa mujmalkii marka waa garanay waa lafdi hal macno iyo kab laba macno iyo ka badan wada xambaari kara si simanna u xambaarsan oo aan kala xoog badnayn tacriifu lmubayan الم- المبين لغة waxaa la yidhahdaa almudhiru al- almudharu walmuwadax hadiisaa la yidhahda Al- almubayinna waa la xarakayn karaa isfaacilna waa laga dhigi karaa albayaanna waa la yidhahdaa saas wey almudhiru baa la yidhahdaa haddii mubayin la yidhahdo almudhiru midka cadaynaya kii mar- qarsoonaa walmuwadixu waa isku macno mubayan haddii la yidhahdana kala cadeey waa waa cadi waa mid cad wasilaaxan waxaa la yidhahdaa maa yufhamu almuraadu minhu ujeeddada laga leeyahay mid laga fahmayo ujeeddadii laga lahaabaaba laga fahmayaaba imaa biasli lwadci ama dejintiisii hore yaa lagu fahmayaa markii horaaba loogu talagalayba in markii lagu dhawaaqaba la fahmo dejintiisii horeba oo macnaheedu waxa weeyaan markii lagu dhawaaqaba macno kaleba meesha ma imaanayo hal mid unbaa meesha kuusoo istaagi aw amase bacda tabyiini ama caddayn kadib cadda markii la caddeeye kadib baa ujeeddadiisii la fahmay macnaheedu waxa weeye ama markiisii horuuba dejintiisii hore ayuu carabiyada iskaba caddaaba saa daraaddeed baa ujeeddada laga leeyahay markaba la garan ama dejintiisii hore carabiyada kuma caddayn laakiin markii la caddeeyey kadib oo mid kale intuu u yimid caddeeyey ayuu wuxuu noqday mubayan noqday saa daraaddeed waxaad garateen marka waxaan ka garanaynaa mujmalku haddii nas uu u yimaado gadaal ka yimaado ujeeddadii laga lahaa uu caddeeyo muxuu noqon mubayan saasuu noqonaya mubayan buu noqonaya marka labadaaba mubayanku waa ku dhacayaa buu leeyahay laakiin aktaru lusuuliyiin waxay dooranayaan sida ay qolyo badan ka soo gurinayaan maxamed amiin shanqiiti iyo qolyada ay ka soo gurinayaan aktaru lusuuliyiin waxay marayaan mujmalka waxaan ujeedaa mubayanka waxa uun la yidhaahdaa midka ujeeddada laga leeyahay la fahmay bacda tabyiin bacda tabyiin laakiin midka aslu wadcigiisiiba iska caddaa oo macno kaleba aan xambaari karin kaa isaga lama yidhahdo mubayan lama yidhahdo ijmaal iyo macnaha waxa weeyaan mubayan waxay u yimaadaan yani mubayanku wuxuu imaan karaa bacda alijmaal nas mujmal ahaa markuu nas kale yimaado caddeeyo markaa unbaa mubayan la dhihi karaa laakiin midkii asalkiisuba iska alfaadii horeyba isaga cadday lama yidhahdo mubayan lama yidhahdo sidaasay usuuliyiintu u badan yihin lakiin sheekhu wuxuu maray ra'yi kaloo bacd usuuliyiin qabaan oo macnaha ah ama markiisii horeba ha caddaado ama gadaal ha laga caddeeyo markiisii hore ha qarsoonaado mujmal ha ahaado labadaba waxaa laisku yidhahdaa mubayan baa laisku yidhahda ra'yigaasu isagu macnaha tacriifkiisa maray miaalumaa shay miaalkii waxa weeye yufhamu la fahmayo almuraadu minhu ujeeddada laga leeyahay laga fahmaya biasli lwadci dejintiisii horebaa lagaga fahmaya lafdu samaawe lafdiga samaa iyo ard iyo jabal iyo cadli iyo dulmi iyo sidqi iyo kulli wey alfaaddaasoo dhan yacni waxa weyaan haddii samaa lagu yidhahdo ma macno kalaa kaa geli waa uun samada un soomaa ardi oo kaleeto jabal oo kaleeto cadli oo kaleeto dulmi oo kaleeto sidqi oo kaleeto kulli xaqaa'iqdeedu waa iska caddahay sooma macno kaleeta ma soo geli kara meesha dejinteed ma aha inay marka hore qarsooneed oo dib laga caddeeyay markooda horeba iskaba caddayd fa haadihi alkelimaatu kelimaadka iyaga iyo wanaxwa wixii la mida mafhuumatun weeyo mid la fahmayahay wey biasli lwadci dejinteedii horaaba la fahamsanaa walaa taxtaaju umana baahna ilaa hayriha uma baahna fii bayaani macnaaha macnaheeda cadayn caddayntiisa la caddeeyana waxaan iyada ahayn uma baahna yani waxa wey waa iska madax bannaanta ma u baahna iyadaa iska cad wmiaalu maa shay miaalkii yufhamu la fahmayo almuraadu ujeeddada minhu isaga laga leeyahay bacda tabyiini caddayn kadib ujeeddadiisa la fahmayana qowluhu tacala waaqiimu salaata waaatu zakaata faina aliqaamata yani ogid waliitaa iyo bixinta zakada la bixinaya kullun mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida mujmalun weye waa mid duuduuban yani mid duuduuban wey walaakina shaarixa shaarixa ayaa bayanahumaa caddeeyey fasaara wuxuu ahaaday lafdumaa lafdigoodu markaa bayinan mid cad buu ahaaday goormo laakiin bacda tabyiini caddaynta kadib markii la caddeeyey buu mubayan noqday laakiin markiisii hore muxuu ahaa intaan shaaricu caddaynin mujmal buu ahaa saas man alcamalu bilmujmal markaa kaga soo bax manaa tacriiftii mujmalka iyo mubayinka maxaa la samaynayaa marka mujmalka xukumkiisu muxuu yahay ma lagu dhaqmayaa mise maxaa la samaynaya alcamalu bilmujmal mujmalka inta aan naska mubayinkaa uusan soo aroorin waa laga tawaqufayaa waa laga tawaqufayaa waxaase laazim ah ruuxu inuu raadiyo naskii mubayinka ahaa kuna talagalo markuu naskaas nas caddeeya ma ujeeddada laga leeyahay uu helo inuu ku dhaqmo waa inuu macnaha waxa weye sidaana ictiqaadiyo uu ku talagalo laakiin inta uu naskaas ka helayaay mujmalkaas inuu ka tawaqufo wey inuu ka tawaqufo wey maxaa yeelay ma cadda ujeedda ujeeddaduu shaaricu lahaa baan u caddayn mar haddayna ujeeddadii shaaricu lahaa aysan kuu caddaanin mukallafa kuma tid ujeeda mukalafa markaa ma aad ku noqonaysin marka waxaa la yidhahdaa altawaqufu xataa yatarajaxa axad lmacnayeyn labada macno midkood ilaa uu ku xoog bato ama macaanida soo gelaysa midkood ilaa uu ku xoog bato waa laga tawaqufayaa ayb laakiin waxaa la raadinaya markaa qaraa'in qaraa'in iyo murajixaad iyo adilo kaleetaa la raadinaya haddii la helo markaas waa lagu dhaqmaya haddii kaleeto waa layska daynayaa oo lama deliishanayo naska mujmalka ah sidaa daraaddeed ayaa waxay yidhahdeen culimmadu idaa wujida alixtimaalu saqaa lstidlaalu saqaa bihi listidlaalu mar haddii nasku mujmal yahay ma la deliishan karo sidaas yani shabaabka qaarkood baa waxay u deliishanayaan qaacidadan iyada ah waa qaacida saxiixa way yani ama dadka qaar wujida alixtimaalu saqaa alistidlaalu ixtimaalku waa inuu ixtimaal qawi a yahay labada ixtimaal ee nasku ixtimaali kara hadday siman yihiin markaa way marka laleeyahay idaa wujida alixtimaalu saqaa bihi listidlaalu laakiin hadday kale xoog badan yihiin labada ixtimaal ee nasku ixtimaali karo midka raajixa in lagu camal falaa waajib ka kaleeto markaa ma bushin karo ka kale ma uu bushin karay waa xadiid daciifa iyo xadiid qawiya oo macnaha waxa weeyaan istacaaruday ma waxaa la odhanayaa mid daciifa tacaaruday sidaa daraaddeed kana hala daciifiyo mise qawigaa lagu camalfalaya qawigaa lagu camalfalaya saasoo kale way macna yajibu waxaa waajiba cala almukalafi midka yani xilka la saaray waxaa waajib ku ah cabdulcasmi yani go-aan inuu gunto cala alcamali ku camalfal uu ku go-aan qaato bilmujmali mujmalka lagu camalfalo mataa xasala goortuu cadaayanuhu cadayntiisu macnaha yani cadaantiisu markay xasisho marka la helo cadayntiisi oo nas kale la helo waa inuu qalbiga ku gunto inuu ku camalfalo yani waxa weya mujmalka wanabiyu sal lay slam nebigu qad bay waa caddeeyey liummatii ummadiisa wuxuu u caddeeyey jamiica shariicatihi shariicadiisoo dhan buu u caddeeyey usuulihaa usuulahaa usuusheeda iyo wa furuucaha yani usuul addiin usuula shariica iyo furuuca shariica labada xataa taraka alummata ilaa uu nebigu ummadda kaga tegay calaa shariicatin shareeca dusheed baydaa'a oo cad naqiyatan oo weliba saafi a leyluha habeenkeedu ka nahaariha maalinteedoo kale weye yani habeen iyo maalin ma kala lewe meel mugdi a lagama helo shareecada kulligeed waa wada cadda waa wada dharaar oo jeeda sidaas macnaha ka wada iyadoo wada cad buu nebigu ka tegay sal lla alay wasalam walam yatruk muusan ka tegin albayaana caddaynta muusan ka tegin nebigu sal lay slam nusuusta la caddeeya cinda alxaajati baahida agteeda markii loo baahday ilayhi bayaanka abaddan weligii muusan ka tegin nas caddayntiisa loo baahday oo wakhtigii lagu camalfali lahaa uu yimid caddayntiisa nebigu sal lay wasalam weligii ma dibdhigin kama tegin meeshaa mas'alaa ku jirta la yidhaahdo hal yajuusu ta'khiiru albayaani can waqti alxaaja ma bannaan tahay in naska caddayntiisa laga dibdhigo wakhtiga loo baahan yahay wakhtiga loo baahan yahay sida raajixa waxa weeyaan inaan ayna bannaanayn wey nas baa hadda in lagu canfalaa la doonaya hadday xaajadiisii taagan tahay markaa xaajadiisiiyo baahidiisu taagan tahay waa in la caddeeyo oo la fasiro oo macnaha wax wey la faahfaahiyo in laga dibdhiga ma bannaan laakiin waxaa bannaan taakhiiru lbayaani ilaa waqti alxaaja ilaa waqti alxaaja macnaheedu waxa weeye naska isagoo mujmaluu soo degaya laakiin camalfalkiisu hadda ma aha bacda sana laga yaabaa in loo baahdo oo camalfalkiisu yimaado markaas dambe ee camalfalkiisu imaanayo in loo dibdhiga caddayntiisa waa bannaanta marka camalfalkiisu ay waajibka noqonayso ee baahidiisu imaanayso marka in loo dibdhigo waa bannaan tahay laakiin ma bannaana waktiga baahidiisu timaado inba caddayntiisa la dibdhigo sidaas sida daraaddeed nebigu sal lay waslam yani waxa weeyaan shay walba markiisii ayuu caddeeyey waxaa lagu midaaliyaa salaadoo kale salaada ma kasoo degtay baynamaa in badan oo faahfaahinteeda ka mida dib buu ka soo degay soo maa dib buu kasoo degay waa qiimu salaata marka la yidhi gadaal dambaa haddana saxaaba laga baray ummadda salaada qaabka u tukan lahayn marka waqtulxaaja ayaa loo dibdhigay laakiin waqtulxaaja lagama dibdhigin waxay ku salaysan tahay cadayda nebigu sal lay wasalam axaadiistiisa axaadiistuna waxay ku salaysan tahay aayadda qur-aanka waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aanka cadayntiisa nebigaa sal lay wasalam yani waxa weeyaan ilahi subxana wa tacala u xil saaray wa bayaanuhu ima bilqawli aw bilficli aw bilqawli walficli jamiican yani bayaanka ilan waxaynu nebigu sal lay wasalam diinta isagoon shay mujmal ah caddaynin kama tegin cadayntiisa ama qowl buu ku caddeeyey oo uu hadlay hadal isaga ka soo fulay buu ku caddeeyey ama wuu sameeyey oo ficilkiisu ku caddeeyey ama qowl iyo ficil labada waa isugu daray saasuu ku caddeeyey macnaha nabi sal lla ly waslam ima bilqawli hadal inuu ku caddeeyo aw bilficli inuu ku caddeeyo aw bilqawli walficli jamiican ama qowl iyo ficilba inuu isugu daro mihaalu bayaanihi bilqawli caddayntuu nebigu sal lla lay waslam qowlka ku caddeeyey waxa weye nusuusta ikhbaaruhu warankiisa can ansibati zakaati zakada macnaha waxa weeyaan yani maqaadiirteeda uu ka warramay iyo wamaqaadiiriha kamaa fii qawlihi sal lay waslam yani ansibadu waa jamcu nisaab wey nisaab xoolahaasi ay nisaab gaadhaan wa maqaadiiruhana wuxuu ka mid ahaa intii laga bixin lahaa macna saas wey intaba waxaa caddeeyey nabiga xadiis sal lay waslam qowl buuna ku caddeeyey kamaa fii qawlihi sal lay waslam fii ma saqat asamaau alcushru ujeeda fii ma saqat asamaau wixii ay samadu iyo roobku waraabiyey waxaa ahaaday dhexdiisuu ku waajibaya alcushru toban meelood meel bayaanan caddayn xaal uu yahay limujmali qowlihi tacaala yani hadalka ilaahay ee duuduuban ayuu caddaynayey wa aatu zakaata zakada bixiya seen u bixinaa beertii go-aysay zaka waxay ku waajibi markay gaadho yani waxa weye markii ay tahay horta waxaa ka waajibaysa haddii ay tahay midda roobku uu waraabiyey oon takaaliif lagu waraabinin toban meelood meel baa ka waajibaysa wixii go-ay haddii lagu waraabiyey gacan lagu waraabiyeyna ama matoor lagu warabiy kharash lagu waraabiyey ayadana waxaa ka waajibi doonta yani khums waxaan ujeedaa yani somalia yani waxaa ka waajibaysa han meelood meel baa ka waajibaysa man waxaa ka fiican baa laleeyahay waaatu zakaata in la yidhaahdo ayaddaasay yuu fasirayaa in la yhahdo waxaa ka fiican in la yidhahdo waaatu xaqahu yma xasaadihi maxaa yeele waaatu zakaata waxay caam ku tahay xoolaha qaybahoodao dhan xadiidkuna wuxuu ka hadlayaa beertii laakiin beerta sida goonida aayadda uga hadlaysa waxa weeyaan waaatuu xaqahu yowma xasaadihi maalintaad beerta goosanaysaan xaqeeda bixiya oo xaqeedu muxuu yahay xadiidkaa marka caddeeyey sidaas waa labada tafsiir midkood waatuu xaqahu yowma xasaadihi qaar baa tafaasiir kala marinayo yani waxa weeyaan maalintaa la goosanayo in masaakiinta wax loo balbalqiyo iyo yani mid waxaa loola jeedaa macnaha waxa weeyaan sun tadawuca iyo tafaasiir nocaasa jirta lakin zakada waajibka marka lagu qaso wa mihaalu bayaanihi caddayntiisa nabigu sal lla lay slam uu caddeeyey bilficli uu ku caddeeyey waxa weeye qiyaamuhu waxaa taa hore la mid a waxaa laga yaabaa inuusan nebigu sal lla lay waslam uusan caddaynine naska nas kale naska qur'aaniga nas kale qur'aaniga inuu caddeeyo nas kaleo qur'aaniya sida ilahi subxana wa tacala u yidhi oo kaleeto yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi uxillat lakum bahiimaة اlancaami ila ma yutlaa calaykum xoolaha ayaa laydiin baneeyey cunitaankooda ilaa waxa laydinku akrin doona mooyaane oo waxa lalagu akrin doona muxuu yahay xurimat calaykum اlmaytatu wاdamu walaxmu اlkhinziiri wama ila akhiri ujeeda wاlmunkhaniqatu wاlmawquudatu bacda aayaat waa kii macnaa wax way gadaal laga soo dejiyey aayaddaa dambe marka waxay mufasir u tahay mubayino u tahay ilaa ma yutlaa calaykum labadubuna waa qur-aan marka daruuri ma aha inuu naska naska kale caddaynaya inuu xadiis nebi noqdo sal lay slam laakiin aayad baa aayad caddayn karta aayad mujmala jiri karta mid kaleeto macnaha wax way caddaynaysa wamihaalu bayaanihi caddayntiisa nabiga sal lay slam mihaalkeed waxa bilficli uu ku caddeeyo qiyaamuhu nabiga istaagidiisa biafcaali lmanaasiki xajka afcaashiisa uu isu taagay oo uu sameeyey uu istaagay nebiga amaama alummati ummadda horteeda uu istaagay bayaanan caddayn limijmali qowlihi tacaala buu caddaynayey walilaahi cala annaasi xiju lbeyti ilaahay dadka dushooda wuxuu ku leeyahay xaj inay beytka xajiyaan man istadaaca ilayhi sabiila ayib see loo xajinaa marka beytkii tagnay xaggeen ka bilownaa soo ma nebigu sal alla lay waslam marka markuu xajkii gutay oo acmaad ku yani waxa weeyaan oo saxaabadoo la socota intuu meeshuu ka bilaabay laha ka bilaabay markuu dhammeeyey kadib khuduu canii manaasikakum waa ka yidhi maarta ma ujeeda marka ficil buu ku caddeeyey nebigu sal alla lay waslam ficil buu ku caddeeyey oo ku bayaaniyey aayadda qur'aankaa ijmaalka ku jira walilaahi cala annaasi xiju lbeyti wakadalika waxaa la mid a salaatuu nebiga tukashadiisa alkusuufa salaada kusuufka tukashadii uu tukaday calaa sifatiha sidee sifadeeda iyo qaabkeeda uu tukaday hiya iyadu fi lwaaqici yacni waxa weeyaan sida waaqica ah bayaanun caddayn weeye limujmali qowlihi sal lay slam nebiga odhahduu yidhi ayay yani ijmaalka ku jira caddayn u tahay faidaa ra'aytum minha shay-an fasalluu yani wuxuu ka warramaya nabigu sal lay wasalam qorax madoobaadka iyo daxmadoobaadka soo maha yani waa laba aayadood ilaahay aayaadkiisa ka mida faidaa ra'aytum minha shay-an fasalluu haddaad dayax madoobaad aragtaan ama qorax madoobaad tukada oo seen u tukannaa ma afar ragcadood baan tukannaa mise shan baan tukannaa qaabkeen u tukannaa nebigu sal alay slam marka ficil ahaan buu ku caddeeyey saxaabadu kuwii ku daba tukadeen ayagaana arkayay qaabku u tukaday salaatulkusuuf cumuumka marka ijmaalkaa ku jira xadiidkaas fasalluuda ficilkiisuu nebigu sal alay waslam uu ku tafsiiriyey oo ku caddeeyey wa mihaalu bayaanihi caddayntiisa nebigu uu caddeeyey bilqowli walficli uu ku caddeeyey qowliga ficilba uu isugu daray bayaanu kayfiyat salaa bayaanuhu caddayntiisa weeye kayfiyata salaati uu caddeeyey salaada qaabkeed qaabka loo tukanayo fainahu nebigu kaana wuxuu ahaa bilqowli fainahu kaana bilqowli kama fii xadiidi masuud fainahu bayaankaasi kaana wuxuu ahaa bilqowli hadal buu ahaa hadal buu nebigu ku caddeeyey kamaa fii xadiidi almusii'i fii salaatihi midkii salaadiisa xumaanta ku sameeyey xadiidkiisoo kaleeto yacni waa ninkii salaada nebigu intuu u yimi isagoo masaajidka fadhiya garabkiisa ku tukadoo salaada xumeeyey ee nebigu uu yeedhay markii dambena uu baray qaabka u tukan lahaa xayu qaala musiibu salaati baa la yidhaha xayu qaala sal lla lay slam nebigu wuxuu ku yidhi idaa qumta ila asalaati salaadda haddaad isu taagto faasbiqi lwuduu'a waysadaba horta wanaaji oo dhammaystir uma istiqbil ilkacbata kacbada qaabil fakabir allahu akbar dhe markaas waa u cadday marka nebigu sal lay slam markaas yani rukuuc ka soo toos ku xasil sujuud ka soo toos markaa kadibna salaadaada inteeda kale saa ku samey hal ragcad buu u qeexa marka waa hadal sooma hadal buu nabigu ugu sheegaya salawatullah waslamu alayh wa kaana bilficli wa kaana bayaankaasi wuxuu ahaa salaada la cadeeyey bilficli buu sidoo kale ahaa aydan ku noqonay kama fii xadiidi sahl bni sacdin isaacidi radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam nebigu qaama waa istaagay cala lmimbari mimbarkuu nabigu isku taagay fakabara allahu akbar buuli wa kabara annaasu dadkiina waa kibaarteen wara'ahu gadaashiisa walxaal huwa nebigu cala lmimbari uu mimbarka ku dul sugan yahay alxadiid macnaha waa xadiidkii nebigu marna uu mimbarka fuulayey marna uu ka soo degayey hoostiisa uu ku sujuudayey saxaabaduna gadaashiisa ay ku tukanayeen uma aqbala cala annaasi wa fiihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku sugnaa oo aakhirkiisa ahaa uma aqbala cala annaas markaasuu nebigu dadka kusoo jeedsaday markuu salaada ka baxay wa qaala wuxuu uhi inamaa facaltu haada kaas waan sameeyey lita'tamuu bii si aad iigu dayataan walitaclamuu salaatii iyo salaadayda inaad barataan ficil buu ku fuliyey sooma ficil ahaan buu markaa ku baray xadiidkii horena wuxuu ahaa qowl ahaan buu ku baray labadaba markaa ijmaalka oo aqiimu salaata ku jirta ficilna nebigu waa ku bayaaniyey qowlna waa ku bayaaniyey waxaa kaloo lagu bayaaniyaa kitaaba qoraal in laysu qoro iyadana waxaa loo deliishadaa nebigu sal alay slam zakada xoolaha laga qaadayo iyo da'da da'da xoolaha qoraal buu wuxuu ku siin jiray dadka zakada soo uruurinaya dadka zakada dad ka soo uruurinaya ayaa qoraal lagu siin jiray yani xooluu intaa hadday gaadhaan da'da ka qaada hadday intaa gaadhaan da'da ka qaada qoraal baa marka lagu faahfaahiyey yani zakada qaybo ka mida macnaha ijmaalkeeda waxaa kaloo lagu caddayn karaa al-ishaara tilmaan faraha in laysugu tilmaamo waxaa iyadana macnaha nebiga xadiidku sal alay slam uu odhan jiray naxnu ummatun ummiya laa naktubu walaa naqra ashahru haakada wahaakada wahaakada saas wey ishaaro way marka yani waxa weeyaan ijmaalkan marka wuxuu ku caddeeyey ishaaru ku caddeeyey tilmaan sagaal iyo labaatankii ayuu faraha ku tilmaamay nebigu sal lay slam marka mujmalkii iyo mubayankii ama mubayinkii halkaas isagana inaga soo saarta ayib halkan wuxuu ka gelayaa alaahiru walmuawal alaahiru walmuawal waa iska fudud yahay daahirka macnaha waxaa la yidhahdaa iyo muawalka waa inagii soo sheegnay aldaahir waxaa la yidhahdaa nasku waxaan idhi hadduu laba macno iyo ka badan lafdigu uu qaadan karo oo laga fahmayo labada macnona ay kale xoog badan yihiin midkaa xoogga badan haddii lagu xambaaro waxaa la yidhahdaa daahir baa la yidhaahdaa haddii kaa laga xoog badan yahay lagu xambaaro lidaliilin aakharana waxaa la yidhaahdaa muawal baa la yidhahdaa waa intaas muawal baa la yidhahdaa intaasuu kuu faahfaahin doonaa tacriifu daahiri daahirka tacriifintiisa qeexitaankiisa aldaahiru luqatan waxa la yidhahda alwaadixu baa la yidhahda albayinu midka cad baa la yidhahda wasilaaxan waxa la yidhahda maa dalla wixii kutusaa la yidhahda binafsihi naftiisa isagoon shay kale u baahanin naftiisa ayuu wuxuu kugu tusinayaa calaa macnan macna ayuu ku tusinayaa macnahaasoo raajixin xoog badan maca ixtimaali hayrihi macnaha macna ahayn isagoo uu suurtageliyay kaa suurtagalkaa marka muxuu noqonayaa marjuux soo ma waa daciif markaas kaa yani waa marjuux waa laga xoog badan yahay kan uu kutusayana waa raajix weeye maca ixtimaali hayrihi macnaha macnahan isagoo ay suurtagal tahay miaaluhu waxa weyaan qowlu sal lay sl nabiga oo dhahduu yidhi tawada'uu weysaysta min luxuumi libili geela hilibkiisa ka weysaysta waa xadii nebi sal lay slam muslim iyo keyrkii baa warinaya fa ina aahira sida daahirka ah ee naska ka muuqata faham usoo degdegaysa waxa weeye fa ina daahira sida daahirkaa min almuraadi ujeeddada daahirka ah min almuraadi bilwuduu'i macnaha waxa weeye wuduu'aas ujeeddada laga leeya daahirka ka ah waxa weeye guslu lacdaa'i alarbacati afartii xubnood in la dhaqo cala asifati sharciyati sidii sharciga ahayd ee la yaqaanay iyo kayfiyadii qaabkii sharciga ah loo weyse qaadan jiray in loo weysayso duuna alwuduu'i weysadiisa loolama jeedo alladii midkaasoo huwa nadaafatu isnadiifin ah ilan waxaa la yidhaahdaa yacni alwadu alwuduu waxaa lagu iطlaaqo oo la yidhaahdaa isnadiifintoo dhan haddaad gacmahaaga dhaqdhaqato tawada'a waa la dhihi uu isnadiifiyey haddaad si fiican u weyse qaadato ood xubnihii dhaqdo oo tartiibkii la yaqaani la timaadana marka markuu nebigu uri sal lla alay slam tawada'uu min luxuumi alibili geela hilibkiisa ka weysaysta ma waxaa laga wadaa tawada'uu gacmaha ka dhaqda iyo afka mise waxaa laga wadaa tawada uu ka weyse qaato weysadii buu jabiyey labada macnaba soo suurtagal ma ah kelimada tawada'u a way keenaysaa labada macnoba laakiin waa ku kala xoog badanta oo tawada'u shaarica adeegsaday labada macno ee kelimadu ay ixtimaali karto midna waa lugawi midna waa sharci soo ma waa xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa lugawiya xaggaynu kusoo marnay soo ma xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa lugawiya hadday iska hor yimaadaan kooda xoog badan xaqiiqada sharcigaa ka xoog badan asalaa hadduu shaaricu adeegsado duca loolama jeeda waxaa loo jeedaa salaadii sharcigeed baa loola jeeda labada macno marka waa kala dhow yihiin ee lafdiga tawadu uu ixtimaali karo midka in weysadii sharciga ahayd loola jeeda abaa ka dhow oo fahamka usoo degdegaya gacmaha iska dhaqa waa macno fog waa macno fog naskaasoo kale waxaa la yidhahdaa marka waxaa lagu xambaarayaa midka uu daahirka ku yahay ku xoog badan yahay daahir baa marka la odhanaya ma waxay noqonaysaa marka hilibka geelu inuu weysada jabiyo saasaana raajix inuu hilibka geelu weysada jabiyo sidaasaa raajix ah imaamu shaafici wuxuu maray oo madhabka soomaalidu haysataa inuusan weysada jabinaynin laakiin wuxuu yidhi xadiidka hadduu asaxo hilibka geela ha laga weysaysta leh madhabkaygu sidaas weeyaan hala maro xadiidkana muslim baa wariyey sidaas daraaddeed imaamu shaafici bacda sixati alxadiidi waxa weeyaan in ay weysada jabinayo hilibka geelu inuu jabinayo shawaaficda marka maanta joogta iyo kuwa macnaha waxa weeyaan yani sheegta intaba madhabkiisi ma hayaan ayb fakharaja waxaa baxay biqowlina odhaahdayna aan idhi maa dalla binafsihi calaa macnaa sidaa markaynu nidhi waxaa baxay almujmalu ayaa baxay liannahu maxaa yeele laa yadullu kuma tusayo cala almacnaa kuma tusayo binafsihi yani waxaa nidhi daahirka waxaa la ihahdaa shayga naftiisa isagoo shay kale u baahanin macno ku tusa mujmalkaa baxaya maxaa yeele mujmalka waxaanu soo nidhi muraadka iyo ujeeddada le iyo macnaha laga rabo isagu kuma tusi karee shay kale u baahan yahay soo ma naftiisu kuma tusi karee laakiin bikayrihi buu kugu tusaya kaasaa marka baxay wa kharaja waxaa baxay biqowlina raajixin aan nidhi almu'awalu baa baxay midkan macnaha garab yaale saaxiibkii ee meesha la fadhiya maxaa yeele liannahu yadullu wuxuu ku tusayaa yani mu'awalku calaa macnaa macno ayuu ku tusayaa marjuuxin oo laga xoog badan yahay lowla alqariinatu haddaysan jiri lahayn qariinadaas daliilkaa kale dibadda ka yimid hadduusan jiri lahayn macno laga xoog badnaan lahaa buu isagu ku tusaya macno laga xoog badnaan lahaa ayuu ku tusaya yani waa inoo imaan doontaa yani maalan waxaa lagu miaaliyaa was'al ilqarya was'al alqarya in badan bay qur-aanka kuso arortay soo ma magaalada weydii hade magaalooy waxaad ka kooban tahay dhismooyin iyo suuqad iyo yani waxa weeyaan xoolo iyo dad iyo wax badan baad ka kooban tahay ma intaasaa khitaabkaa loo wada jeediya laleeyahy oo magaalada intaa isaga taagto magaalooy dha miyaa miya miyaa laga wada maya lagama wado waxaa laga ahla alqarya ahla alqarya maxaa marka daahirka laba macnay ixtimaali kartaa was'al ilqaryata laba macna ixtimaali karta magaalada lafteeda weydii iyo meahee dadka degan weydii soo labada ma ixtimaali karto labada macno marka midka weliba ay ku xoog badan tahay daahirka ah waxa weeyaan magaalada lafteeda weydii wey kaasaa daahira soo ma ilan waxa weeyaan midka kale inaad taqdiir soo samayso oo aad xaraf kale meesha keenta mooyaane inaad kelimo kale keenta mooyaane ma imaanayo kii marka xoogga badnaa aayadda lagama wadee kii laga xoog badnaabaa laga wadaa isagaa maanta xoog badan ujeeddadu ay tahay isagaa hadda ujeeddada laga wadaa waxa marka isaga hadda loogu xambaaray aayadda waxa weeyaan daliil kale oo daliilkaa kale muxuu yahay waa daliil caqli ah daliil caqli ah maxaa yeelay tuula waxba lama weydiiyo deegaan waxba lama weydiiya dadkiisa wax la weydiiya kaasaa markaa muujinayo macnaha waxa weeyaan cadaynaya daliilkaasaa marka wuxuu rajaxay macnihii marjuuxa ahaa macnaha marjuuxa marka naska lagu xambaaro marka waxaa la odhan waa muawal ma ujeeda kii uu daahirka ku ah markii lagu xambaarana waxaa la odhan waa daahir almuawal lannahu yadullu calaa macnaa buu kutusayaa marjuuxin oo laga xoog badan yahay lowla alqariinatu haddayna qariinadaa jiri lahayn qariinadaa meesha tin ama caqliyada ah ama macnaha waxa weye qariinadaas la xidhiidha ama naska kale hadduusan imaan lahayn yani waxa weye waa laga xoog badnaan lahaa macnaha isaga laakiin maadaama ay qariinadaasi timid isaga hadda xoog badan sidaas laakiin lafdiga haddii goonidiisa loo bixiyo macnaha kale ka xoog badan wa kharaja biqawlina odhahdeenna waxaan ba- waxaa baxay aan nidhi maca ixtimaali hayrihi macno kalena waa inuu ixtimaali karo markaan nidhi waxaa baxaya annasu sariixu baa baxaya naska hal yani waxa macno un ku cad maxaa yeelay liannahu laa yaxtama ixtimaali karo ilaa macnan waaxidan hal macno mooyaane yani sida aynu soo sheegnay tilka casharatun kaamila midaan kusoo miaalinay hal macno unbuba ixtimaali karaaba kaasaan bixinayna markaan leenahay maca ixtimaali hayri waxaa keena marka yani maalan daahirnimada waxaa keenta asbaabta naska daahirnimadiisa keenta laba macno int inuu ixtimaalo oo midka xooga badan laga wado maalan nasku xaqiiqo iyo majaaz buu ixtimaali karaa xaqiiqo majaaz samaynaa soo mare xaqiiqana waa ixtimaali karaa majaazna waa ixtimaali karaa koodee buu daahir ku yahay xaqiiqaduu daahir ku yahay majaazkana muawal buu ku yahay maalan nin baa kuusoo galay wuxuu ihi ra'aytu asadan libaxan arbaan arkay buu ku yidhi laba macnoba waa suurtagal inuu ku leeyahay yani kii dad cunkaabaan ku arkay iyo inuu ku leeyahay nin geesiyaan arkay labaduba soo suurtagal maaha labaduba waa suurtagal laakiin labadoodu waa kala dhow yihiin midka dhowi waxa weeyaan inuu ka wado xayawaankii dad cunka ah midka labada macno midka fogna waxa weeyaan inuu ka wado nin geesiyaan arkay marka waxa weeyaan midka xaqiiqada uu ku yahay xaqiiqadu waa daahir majaazka marka lagu xambaarana waa muawal waxaa ka mid a maalan haddii naska yani asl waxaa ah cadamu taqdiir aliktifaa wa cadamu taqdiir alaslu cadamu taqdiir naskan kadaata in loo soo qadaro kelimaad kale oo meesha ka go-an iyo inaan loo soo qadarin koodeeba asala asalku waxaa weeye inaan waxba loo soo qadarin mar hadday sidaas tahay macnaha uu isagoo waxba lasoo qadarin uu kutusayo waa daahir buu ku yahay macnaha markii lasoo qadaro uu kutusayana wuxuu ku yahay muawal buu ku yahay waanagii macnaha hadda sheegaynay was'al ilqaryata ama waxaad tidhaahdaa wajaaa rabbuka wajaaa rabbuka rabbigaa baa yimid qolyaha waxay yidhaahdeen wajaaa amru rabbika ashaacire iyo jahmiye iyo qolyale ayib daahir nasku wuxuu ku yahay wajaaa rabbuka rabbuka ayaa faacil ah oo imaanshahan faacil u ah daahir nasku wuxuu ku yahay rabbi subxaana wa tacaala daatadiisii ayay daahir ku tahay haddii la yidhaahdo yacni amarka rabbi baa yimidna waxay u baahan tahay taqdiir bay u baahan tahay waalaslu cadamu taqdiir waaliktifaa macnaha kale marka muawal buu noqon muawalkana waa u imaan doonaa shuruud buu leeyahay markuu asaxayo waxaa ka mid a matalan asbaabta keenta alilaaq wa cadam taqyiid ilaaq soo mutlaq bayna hadda soo marin mutlaqa intaan la qaydin waxa weeyaan waa daahir wey mutlaqu waa daahir wey macaanidaa soo gelaya intaan la qaydin daahir buu ku yahay matalan waxaan idhi fataxriiru raqaba taxriiru raqaba mu'minadna waa suurtagal kaafiradna waa suurtagal soo maa yani labadu waa geli karaan lama qaydin labadoodaba daahir buu ku yahay markii laga leexiyo mid ka mida loo sarfiyo oo la qaydana wuxuu noqonayaa muawal buu ku noqonaya saasoo kaleeta macnaa idan waa la mid waxaa ka mid a matalan cumuumkii aynu soo marnay isagana cumuumku afraaddiisa daahir buu ku yahay haddii la khasisana takhsiiskaasi waa muawal tawiil wey yani kulligeed waxay ka mid tahay asbaabta keenta yani waxa weeyaan duhuurka keenta ayib alcamalu bidaahir xukumka macnaha daahirka iyo ku camalfalkiisa alcamalu bidaahiri daahirka oo lagu camalfalo waajibun waajib wey ilaa bidaliilin daliil mooyaane ka leexinaya can daahirihi daahirkiisa ka leexinaya mooyaane daahirka macnaha ay kelimadu daahirka ku tahay in loogu camalfalaa waajib ah ilaa daliil macnihii marjuux ahaa ee laga xoog badnaa u leexinaya ilaa laga helo kii xooga badnaa in lagu camalfalaa waajib daliil inta laga helay ayib lina haadihi maxaa yeelay liana haadihi middaasi ariiqatu salaf wey salafka ariiqadiisii wey saxaabadii iyo taabiciintii waliannahu isaga ayaa axwatu dadaalkuna isagu ku jira isaga dadaal ku jiraayo yani waxa weeyaan nasku ilaahi subxaana wa tacaala markuu kelimaad adeegsado ama cibaaraad adeegsado oo uu nas soo arooro naskaasi shaaricu ujeeddada uu ka leeyahay waa macnaha fahamka usoo degdegay haddii uu macno fog ujeeddada uu leeyahay ay tahay wuu caddayn mar hadduusan caddaynin macnaha daahirkaabaa marka laysku adduunsana wa abra-u isaga ayaa u beri noqosho badan lidimmati qoorta yani mas-uuliyadda qoorta saaran wa aqwa isagaa xoog badan fi tacabudi cibaadaysiga iyo walinqiyaadi hogaansana inaad macnaha waxa weeye aada awalka raacdo ood meeshaa aado waxaa kaaga fiican inaad daahirka hoos joogto yani addoonnimadana inaad yani waxa weyaan ku cibaadaysato sidaasaa macnaha waxa wey ku xoog badan tacriif lmuawal muawalkii tacriifintiisi almuawalu luqatan waxa la yidhahda min alwl baa laga keenay wahuwa rujuucu noqod wey wasilaaxan waxaa la yidhahdaa maa baa lafdi baa la umila maa xumila lafduhu lafdigiisa wixii lagu xambaara la yhahdaa cala almacna almarjuuxi labadii macnee soo marna midkii laga xoog badnaa naskii lagu xambaaro waxa la yidhahdaa muawal baa la yidhahdaa fakharaja waxaa baxay biqowlinaa odhaahdeenna markaan nidhi yani waxaa la yidhahdaa sarfu lafdi can daahirihi almutabaadiri minhu ilaa muxtamalin marjuuxin lidaliilin yadullu calaa dalika lafdiga oo macnihiisii xooga badnaa laga leexiyo macno laga xoog badan yahayna loo leexiyo daliil ku tusaya dartiina loogu leexiyo saas way macna fakharaja waxaa baxay biqowlina cala almacna almarjuuxi aan nidhi annasu baa baxay waddaahiru oo say ku baxeen nasku aslanba hal macno buu ku tusay soo ma daahirkii baa isagana baxay maxaa yeelay kan cagsigii wey kan cagsigii daahirkii macnihii raajixa baa la qaatay soo ma kanna macnihii marjuuxa baa la qaadanaya saasay labaduba ku baxayaan macna ama annasu siday ku baxayaan waa sidan ama annasu naska falinahu laa yaxtamilu ma ixtimaalayo yani wuxuu ku baxayaa falinahu laa yaxtamilu ma ixtimaalayo ilaa macnan waaxidan hal macno mooyaane wax kalea ma qaadan karo hal macno bas wey wa ama adaahiru daahirku siduu ku baxayo falinahu maxmuulun waxaa lagu xambaaray cala almacna araajixi macnihii raajixa baa lagu xambaaraya muawalkuna muxuu ahaa cala almanca marjuux soomaya saasuu marka ku baxaysa wey wa ta'wiilu qismaani marka halkan wuxuu ka gelaya yani naska marka macnihiisa laga xoog badan yahay marjuuxa lagu xambaaraya muawalka uu noqonayo ee la ta'wiilayo laba shardi baa lagaa maarmaan laba shardi wa ilaa ta'wiilka aada qaadatay faasid buu noqon faasid buu noqon shardiga koobaadi waxa weeyaan macnahan kadaata aada naska u leexisay waa in laga laga fahmi karayo kelimada carabiga waa in naska uu ixtimaali karo ixtimaal waa inuu soo geli karo walow ixtimaal daciifa baa noqon laakiin waa in lafdiga ama tarkiibka laga fahmi karo haddaad laakiin aada waxaan isqaadan karayn dusha iska saarto yani waxa wey socon socon mayso ta'wiilka waa inuu lafdigu ixtimaali karo meeshaad u leexisay ta labaadna waxa weeye ilaan waxaynu idhi macnaha aada usii waddo waa macne laga xoog badan yahay daliilku tusaya ujeeddada naska laga leeyahay macnaha laga xoog badan inuu yahayna waa inaad hesho laabudda min daliil markaad naska daahirkiisa ka ta'wiilinayso walaabudda min ixtimaali lafdi lihada almacnaa almarjuux macnaha marjuuxa ana lafdigu waa inuu ixtimaali karayo labadaa shardi mid ka mid a haddii la waayo ta'wiilkaagu faasid wey wax soconaya maaha matalan midka hore oo kale waxaa lagu miaaliya qolaa waxay yidhahdeen ilahi subxana wa tacala ayadda qur-aanka markay fasirayeen wasaca kursiyuhu samaawaat ayaa waxay yidhahdeen wasaca cilmuhu samaawaat kursigiiba waxay ka dhigeen cilmi ka dhigeen oo kursi marka la yidhaahdaay iyo cilmi xaggey iska soo galaan kursi waa kelimo carabiya soo ma cilmi meel ay ka soo gasho ixtimaal daciifa walaa mid qawiya meella kagama timaado waa ta'wiil faasida marka wabitaali daliilna uma hayaan waxaa ka mid a matalan oo iyadana mihaal looga dhigi karaa yacni qolyaha matalan shiicada oo kaleeta rawaafidda aayadda qur-aanka ee suurat lbaqara ku jirta markay fasirayaan idbaxu baqara waxay yidhahdaan caaisha laga wada caaisha laga wada baqaradaasi caaisha weeyaan oo baqara iyo caaisha caaishana bashar wey baqarana xayawaan baa la hagee iska soo galaan waa ta'wiil faasido waxaa la mid oo kaleeto sidoo kaleeto yani shiicada lafteeda markay fasirayaan aayadda qur-aanka shiicada iyo qolada baatiniya suufiyada qayb ka mid a yaa caan ku ah inay nusuusta meel aysan qaadi karin ay madaxa u geliyaan qolada baatiniyada baatiniyada la yidhahda yani waxaa la mida iyadana wshajaraa almalcuunata fi lqur'aan markay fasirayaan waxay dhahan waa reer bani umayo shajaradii naarta dhexeeda ka baxday shajarada malcuunada ah waxay dhahan waa reer banu umayya mucaawiye iyo dadkii xukunka qabtay dawladdii reer banu umayya qoyskaasaa loola jeedaa buu yidhahda loola jeeda marka waxa waa ta'wiil faasid awey ta'wiil faasid intaasu marka sheekhu ku sheegi rabaa waxaa la mid ah yani ta'wiilaadka asmaa u sifaat lagu sameeyo asmaada ilahi iyo sifaatkiisa ta'wiilaadka ay firaqdu geliyaan jahmiyaha noqoto ashaaciraha noqdeen maaturidiyaha noqdeen ta'wiilka ay gelinayaan waa ta'wiil qaarna faasid uu yahay qaarna uu baciid yahay maxaa yeelay qaarna lafdigu maba ixtimaali karo qaarna waa ixtimaali karaa laakiin daliil ay ku ku ta'wiiliyaan meesha ma yaal daliil lagu ta'wiiliyo meesha ma yaal والتأويل قسمان تأويل كوا لما قيبه صحيح مد صحيح ومقبول لأقبله وفاسد إيه مد فاسد ومردود لديده فالصحيح مد صحيح ما دل وحي أكتسال عليه بشيس دليل صحيح دليل صحيح وكتس كتأويل قوله تعالى إلهي قولك سولة تأويله واسأل القرية إلى معنى لو معنى لو أويله إلى معنى واسأل أهل القرية لو أوله محايلا لأن القرية تولد نفسها لبتها لا يمكن سرتقل معها توجيه السؤال سؤال إن لو تشيدي إليها أيضا ديغانك أردن سؤال وتشيدي سرتقل معها مقالة سؤال وتشيدي سرتقل معها لكن ذاتك دقن بالدقن بالقولة والفاسد تأويل كفاسد كوحوي ما ليس ليه ما ليس عليه وحسن دوشي ساهن دليل صحيح دليل صح الله معي معناها اللفظ اللول لحي اللي قحيق بدنا دليل كتوسي ما بتشربا كتأويل المعطلة قليه إله الصفات كي سديد هي أسماء ديسة تأويل كأي تأويليا قوله تعالى الرحمن على عرش استوى الله سبحانه وتعالى عرش يسوكو هذه إلى معنى استولى استولى بمعنى وحويا كو تأويليا استولى إلى معنى وحويا يعني هو هو يعني أدومدي سوهوس كليه أن هو سيطريي هو سيطريي عرش جيسه addoomada kaleba waa saydariya rabbi subxana watacaala marka istawaa iyo istawlaa macnahoodu meel uu iska soo gala ma jiro meel uu isaga yimaado istawlaa oo istawaa laga wadaayo meel carabiyada ay kaga soo arortay ma ay jirto macnaha istawaa ma qaadato midda labaadna yacni meesha ay u wadaan oo istawlaa ah daliil ma laha insaa loo tafsiir loo loo ta'wiiliyaay iyaduna daliil ma laha ilaa macna istawlaa ay u ta'wiiliyaan wasawaabu sida sawaabka waxa weeyaan macnaahu alculuwu wey kormarid والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل ايضا كيفيه يقاب لو سمينين الله سبحانه وتعالى ادومدي سنه لو شبهين ان سيده لو دايو سداسا لغا ودا او استواده لغا ودا لكن استولى ما لا اسكو سوغلا مهم وحا لبدا شرط انات فيريسو لبدا شرط ميد كميد هدي او دنمو اما لفظيان احتمال كرين اما هو احتمال كراي لكن احتمال كنا وا ضعيف دليل كتسينا ما او جيرو سيد يا قرينه كتسيسا ما اي جيرتو تأويلkaasi marka wuxuu noqonayaa تأويل faas waxa laga yaabaa inuu daliil khaarijiya noqon laakiin naska laftiisa lagaaga soo saaro daliilkii rajaxaya labada macno midkood مثلا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوليه ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه مثال الملهن مدك كنا قنا يوحو بحيي وحو لمد يهي أي انتو منتقى منتقى سدب قلابته laba imaam oo a'immat alxadiid walfiqi ka mid a isku khilaafay imaamu shaafici wuxuu yidhi hibada waxaad bixiso waa lagu noqon karaa wuxuu shaafici xadiidkan saadhi wuxuu yidhi eyga waxaa lagu miisaaliyey wixii aad bixisay ku noqodkiisa ku noqdo oo ey mantagiisa inuu ku noqdo xaaraan miyay ka tahay isweydiinay xaaraanka ma aha mar haddaysan xaaraan ka ahayn macnaheed hibadii in lagu noqdona xaaraan maaha wey halkaasu isagu maray imaamu axmed baa khilaafay oo macnaha waxa weye niqaash baaba xadiidka dhexdiisa ku dhex maray way niqaasheen imaam axmed isagu wuxuu leeyahay ma ahe laguma noqon karo jumhuurtaana sabab badan waxayna deliishadeen qariinada xadiidka awalkiisa kusoo aroortay laysa lanaa maalu saw tusaale xun ma lihin marka tusaale xun wey tusaale xun wixii keenayana waa xaaraam xadiidka awalkiisa marka qariina u ah inay xaaraamta marka inaysan nas mustaqila noqonina qariino naska kudhex jirta inay noqotaa laga yaabaa daliilka kuu rajaxaya ee macnaha marjuuxa naska marinaya mu awalka ka dhigaya wallahu aclam wsala allahuma waslama cala nabiyina mxamedi wala alihi wasabi wslam